mayra watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra watana weeyo meel bay ka wada timi bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan iyo si kastoo idiin soo gaarayo maqalka rediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada oo horahan oo kale aad kala socotaan raadiyo muqdisho waana subax talaado ah taariikhdu waxa ay ku beegan tahay labada bisha shanaad sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka qodobada barnaamijka faaqidaada wararka aad ku maqli doontaan hadduu ilaah yiraahdo waxaa ka mid noqon doona roob ay ku diirsadeen dadka iyo duunyada ayaa weli waxa ay ka da-ayaan gobolada soomaaliya gaar ahaan kuwii ugu darnaa ee abaartu ay ka taagneyd haddaba barnaamijka dhegaystayaal waxaan idinkugu soo gudbin doonaa arrimaha ku saabsan dhanka roobabka ka da-ay gobolada soomaaliya dhowriyaasheena qaarkood ayaan qadka telefoonka soo gelin doonaa kuwa oo inoo sheegi doona meelaha ugu badan ee roobka uu ka da-ay iyo dadka siday ugu qabowsadeen barnaamijka waxaan kaloo dhegaystayaal aan idinkugu soo gudbin doonaa magaalada gaalkacyo gaar ahaan dhanka waqooyi muddooyinkii dambe waxaa ka dhacayay falalidi ku ah dhanka amniga madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo halkaa ku sugnaana muddooyinkii dambe waxa uu kulamo la qaadanayay saraakiisha amniga ee ku sugan magaalada gaalkacyo waxaa ugu dambeeyey kulan uu la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool magaalada gaalkacyo dhaar gaar ahaan dhanka waqooyi haddaba barnaamijkan dhegaystayaal idinkugu soo gudbin doonaa waxyaabihii laysku soo qaaday waxaad kaloo barnaamijka dhegaystayaal aad ku maqli doontaan dadka kasoo barakacay abaaraha ka jira soomaaliya qaarkood waxa ay soo gaareen muqdishoiyo daafaheeda haddana roob ayaa bilowday oo dadka qaar guryo la-aan ayaa haysa warbixin arrimahaas aan ka diyaarinay ayaa qeybaha dambe ee barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa dhanka farsamada liila cabdiraxmaan baa joogta tabintuna waa anigoo cabdirasaaq maxamed faarax shiine ah waa mar kale iyo faaqidaada
haddaad wax maqlaysaan hadalkayga qaato haddaad wax maqlaysaan hadalkayga qaato dhulka horumarkiisiyo hawl hadidinaaye dhulka horumarkiisiyo hawl hadidinaaye habayaraatee habayaraatee hagal hagelinina habayaraatee habayaraatee hagal hagelinina hor ilaahay baa laydinku dhaarshay ha halmaamina danteena soomaaliyey hooy hooy soomaaliyey hooy ciilinkii wacnaa iyo waddadii haleeshe ciilinkii wacnaa iyo waddadii haleeshe u horseeda noloshii hawl hadidina e u horseeda noloshii hawl hadidina e halkaydun joogtaan horay u dhaafo hosawga noqonina halkaydun joogtaan horay u dhaafo hosawga noqonina hor ilaahay baa laydinku dhaarsi ha halmaaminaa danteena
waata dhegeystayaal heestaas wadaniga waxay daafur ahayd barnaamijka faaqidaada wararka goordhow dhanka roobka iyo gobolada uu ka da-ay ayaan eegi doonaa hase yeeshee waxaan ku bilaabi doonaa deegaanka lambar konton ee gobolka shabeellaha hoose dagaal xoog leh ayaa waxa uu ku dhex maray ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo weliba qolyaha argagixisada ah ee al-shabaab dagaalka dhowr jeer ayuu dhacay waxaana jira khasaaro leh dhimasho iyo dhaawac inkastoo ilaayo hadda aan la ogeyn khasaaraha dhabta ah ee kala gaaray ciidanka xooga dalka iyo qolyaha argagixisada ah ay la dagaalamay iyo dadka rayidka ah ee ku nool deegaanka lambar konton haddaba qadka telefoonka ayaan waxaan kula xiriirnay guddoomiyaha deegaanka lambar konton cabdulaahi cali axmed waafow ugu horeyn bal waxaan weydiinay sida uu dagaalka u dhacay iyo haddii ay jiraan khasaaro uu ogyahay dhankiisa
okay waad mahadsan tahay walaal xalay ilaa iyo shalay ilaa iyo habeen hore waxaa ka jira halkan dagaal culculus oo ka dhacay aaga ama deegaanka number conton ilaa iyo eriyadiisa dagaalkaas oo u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo al-shabaab xalay ugu dambeyntii wuxuu ugu dambeeyey dagaalku laba saax habeennimanka ay aheeday ayaa lasoo afjeeray habeen hore dagaalkii bilaabtay shalay laba iyo tobanka dagaala socday ilaa iyo xalay laba saac laga soo gaaro alxamdulilah ilaahayna waa noogu samata bixiy waana nooga badbaadiyey xaaladaynu hadda waa caadi meelhii dagaalada ka dhaceena annaga ayaa ku sugan alaanada
wax khasaaraha oo ka dhashay dagaalka ma jiraan waa jiraan dagaalku khasaar badan oo maxaa la yidhaahdaa nafi maal leh waa ka dhacay u badnaatee maal xoolo badan ayaa ku laaday bay ku laayeen sida guri badan oo lagu hoyinaayey ayay maala baadiyi iyo tuulooy salay ilaa habeen hore adnaa ama aan ka xaqiijinay laba kacara dagaalamaya ka mid ah huud ah oo duur ah geeda dhexdooda ah ka waran doorka shacabku ay ku lahaayeen dagaalka aad iyo aad adeer habeen hore markii ahaadii salaada cishaa xilligeedu ayay ka bilaabatay meel shacabku degan yahay oo baadiyi degtahay xoolaaley ah ayay weerar qaadeen xool ayay laayeen caruur yar yar oo badan ay laayeen lab saddex canuugoo yar yar oo mid jiro saddex iyo toban jir ayay halkaas ku dileen laba yar yar way ku dhaawaceen hooyooyin ay ku dhaawaceen isla markaa markii xabadaha dhawaaqooda iyo dhibaatadooda la maqlay meel adigo sideed kilomitr jirto magaalada lambar konton bay aheeday isla markaas waxaa ku baxay ciidamadii dawladda ayaa ku baxay iyo shacab badan oo markaasayto dalka aada u kala yaqaano meeshii xabadda ay ka dhaceysay baa la dul tegay dagaal culus ayaa ka dhacay shacabkii laayayeen meediidiyamay laga soo aruuriyey xoolihii laayeena meelihii marat lasoo xaqiijiyey ayagiina waa carareen isla habeen dhexdeeda shaqal dhexay aheeday waa carareen shalay haddina markii sideed saac dugur aheeday dagaal culus oo saf ballaarana ayay kusoo qaadeen eeg fara badan ilaa afar eeg bay dagaalka soo qaadeen runtii ciidamada ayaa si toos ah ugu hortegay ayagoo dhibaato badan shacabkaan gaarsiinin xoola ayay laayeen ilaa konton neef oo ari iyo lo iskugu jiro ayay dildileen laba maamo oo waaweyn oo ayagiina waayeel ah oo hordi waayeyna way dhaabaceen canuug yar dhallinyaro ahna way dileen la gaartay intaas waaye ciidamada xaggooda wax dhibaata ah taa dhaawac yar xataa ma soo gaarin ayagina xalay iyo gududihii ay ku jireen ay kasoo soofa tagaayeen erada gandarsi intaasa xalay la isla gaaray adigu saakina alxamdulilah waa laisku maqan yahay ciidamadu way maqan yihiin meelii xalay difaaciyadina way adag adeer shalay ilaa iyo xalay ilaa iyo habeen waa tahay markaan eegno dabcan xaalad dagaal ayaad wajahdeen oo kuwa idinsoo weerareen idinkoo shacabka kaashanayana waad iska caabiseen roobab xooganna waa ay da-ayeen dabcan ka waran idinku wax culaysa oo saameynama idinku yeesheen roobabkaas
adeer waad mahadsan tahay roobabka agtahayna weli way ku yar yihiin anagu meesha lagu dagaalamaayo waa meel beex ah oo yacni duur ah baadii ah way dagaaladu meeshay ka dhacayaan inta badan ma ahin xagga dhowooyda ama caramadooga ma ahin dagaaladu deexda ayay u badan yihiin deexna hadday waxawey qofku dagaalamayo roob waxba kama dhigo roobkiina waa yar yahay roobad saas u badan oo weli dadku kala qari ma di'in alxamdulilah marka ayagana dagaalkooda waxa weye wuxuu u badnaa xagga deexday kasoo kicitimaayeen hilib iyo gandarshi ayay kasoo soofaan halkaas ayay dadku shacabka inay ku dhibaateeyaan ay ugu jiraan insha allahu tacaala waxaan rajay doonaa maalmaha soo socda inay dawladda soo gaari doonta eena laga saari doono gudaha ay ku dhumaalaysanayaan
hadda saaka oo aad ila hadlayso xaaladdu waa sidee number conton
adeer saaki xaaladdu waa degan tahay shacabku saaki maxaa la yidhaahdaa nabad ayuu ku waaberiigsaday waxaa la dhabiibahayaa keliya dhaawacaydii halkaa habeen hore ilaa iyo shalay soo gaaray inkastoo isbitaalu lagu dhabiiba aysan laheenin haddina m c ajaal yaryar iyo waxyaabahaas ayay yaalaan waddadii way go-an tahay afgooy ilaa iyo maxaa la yidhahdaa laanta buur intu dhexaysa way go-an tahay ayaga ayay ugoostasku shabaabtiiba ay u go-an tahay baawur soo maraysa malaha wax ganacsi oo halkaas iska kala gooyo malaha dalkii waa kala gogo-an yahay dhaawacaydii meel lasoo marsiiyo meel loo qaado lama haayo insha allahu waxaan rajaynaynaa inay dawladda gurmad usoo fidi doonto dadkaas caabin doonta sidii ay ku qaadin lahayd oo isbitaala loo geersan lahay kolle dawladdan u gudbanay waana ka sugaynaa inay soo gurmato
waa tahay aad buu mahadsanyahay kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha deegaanka lomber konton cabdulaahi cali axmed waafow oo inooga warbixinayay dagaalka dhowr jeer ka dhacay tuulooyin hoostaga deegaanka lomber konton oo dhex maray qolyaha argagixisada ee al-shabaab iyo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed wixii khasaare ah oo soo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa iminkana dhinaca iyo gobolka hiiraan gobolka hiiraan waxa uu ka mid ahaa gobolada ay sida daran abaarta uga jirto haddana dee muddooyinkii dambe waxaa jiray gobolkaas inuu ka mid noqday gobolada roobka guga uu ka curtay deegaano badan ayuu ka da-ay ibraahim maxamuud geedi ayaa qadka telefoonka hadda si toosa ugu jira ibraahim si toosa bal barnaamijkii faaqidaada ayaad uga qeyb qaadanaysaay nooga warbixi roobka iyo qaabka u da-ay
waad mahadsan tahay sidaa sheegtaba gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya waxa uu ka mid ahaa gobolada ay sida weyn u saameeyeen abaarihii ku dhuftay koonfurta ee bartamaha laakiin inkastoo hadda raxmaddii alle ay bilaabatay oo roob fara badan ay ka deen qaybo badan oo ka mid ah gobolka waxaa jira roob xoog leh oo ka da-ay deegaano badan sida deegaano hoos yimaado degmooyinka guulo barade beledweyne jallaqsi maxaas iyo weliba tabaan oo dadka intii badan ay ku dirsadeen sidoo kale waadiyaasha oo dhinaca buuraha biyaha ka keenaa jira oo markaasi biyo saayida wada markaas kuwaasoo biyaha ku shubaya webiga shabeelle sidoo kale maadaama dadku inta badan xoola dhaqatada ah ay u gudbeen dhinaca bariga deegaano hoos yimaado degmada maxaas ee gobolka hiiraan saacadii lasoo dhaafo oo xalay ugu dambeysaba ay markaasi geeli iyo markaasi xoolihii markaasi u daaqsan raadsaday dhinaca bariga magaalada ama ama gobolka hiiraanba ay hadda u gudbeen dhinaca galbeedka ee gobolkan hiiraan oo in badan abaaru ay saameeyeen hadda dhulka inta badan roobku ku da-ay xoolihii iyo weliba dadki inta badanba waxay u dhaqaaqeenba tacabkii beeraha oo waxaad arkaysaa sida aad u fara badan oo markaasi doonaya in markaasi ay tacbadaan beerahood si markaasi ay uga helaan dalagyo kala duwan raxmadda allena si aad ayaa looga dareemay guud ahaan gobolka hiiraan waaya ibraahim ow ilaahay dee raxmadda oo usoo kordhiyo gobolkaas dadka ku nool iyo dadka kale soomaaliyeed abaartu ay saamaysay ilaa iyo imise maalmood ayuu gobolku haystaa roob
roobku inkastoo goosgoos u da-ayay laakiin saacadii ugu badnaa waxau ahaa waxa uu da-ay laba iyo toban saacadood xiriir ayuu mar ka da-ay saacadii lasoo dhaafay magaalada beledweyne iyo weliba deegaano hoos yimaado roobkuna inta badan wuu biyo dhigay wadooyinka iyo weliba kuwa soo gala magaalada beledweyne oo hadda waxaa keliyo furan waxay tahay wadada laamiga isu xirta gobolada dhexe iyo weliba koonfurta soomaaliya wadooyinka carriga ah ay mari jireen gaadiidka marka hadda way xirantay biyo ayaa markaasi yaala dadku inta badan waxaad arkaysaa in markaasi raxmadda alle isku hambalyeynaya ismarkaasina ay noqdeen kuwa markaasi si aada maaragtay doonaya in markaas dalagyo kala duwan ay ugu helaan dhulka soosaarka sidoo kale waxaad arkaysaa webigii shabeelle oo biyo la-aan ahaa in badanba in hadda webigii oo noqday mid markaasi biyo keenay dadkuna ay dareemayaan markaas webi biyo oo keenay waadiyaashina ay biyo wadaan adiga oo noo soo koobaya saamaynta uu roobka uu yeeshay bal markii la yidhaahdo dadka abaaraha ay saameeyeen iyo kuwa ku barakacsan magaalooyin ay ka mid tahay meesha hadda aad nagala soo hadlaysae beledweyne inkastoo dadku inta badan xoolihii ay ugu la-adeen abaarihii ku dhuftay gobolka haddana waxaad arkaysaa in suuqyada magaalada beledweyne ee lagu iibiyo xoolaha markaasi si aad loo kala iibsanayo xoolaha maadaama xooluhu inta badan abaarihii ku la dadkoodana mar labaad ay doonaya markaasi in xooluhu dib u tacbadaan waxaa jira dad aad u fara badan oo kusoo qaxay gudaha magaalada beledweyne muddooyinka abaaruhu ay jireenba hadda kuwaasu dib ugu laabanaya dhulkii miyiga ay ka yimaadeen sidoo kale waxaad arkaysaa sidaan kuu sheegaba muxuu ahaa tacabkii beeraha oo loo dhaqaaqayo markaad kaagto bartamaha magaalada beledweyne dadka markaasi weliba ama cagafyada waxa loo yaqaano lagu fala beeraha oo markaasi aadaya dhinaca beeraha dadka inta badan waxau saameyn ku yeesha roobka barakacayaasha ah ee degan qaybo ka mid a magaalada beledweyne kuwaasi marka horeba aqaladoodu ay ka samaysnaayeen waxyaaba markaas aan xajin karin sida bacaha roobka oo kale iyo weliba marya laisku xeray marka saameynta dhinacaas marka la eego wuxuu si weyn u saameeyey dadka barakacayaasha ee kusugan magaalada beledweyne kuwaas inta badan ba aan wax gargaara ilaa hadda aan ka helin hay-adaha samafalka waaya aad baad umaasantahay kaasina wuxuu ahaa ibraahim maxamed geedi oo qadka telefoonka magaalada beledweyne si toosa ugu jira wuxuuna iiga warbixinayey roobka ka da-ay magaalooyin badan oo ka mid ah gobolka hiiraan iyo dadka iyo dunyada siday ugu diirsadeen waxa uuna leeyahay sidaad maqlaysaan gobolkao dhan ayuu simay roobka inuu ka wada da-o arrin ama warbixin ku saabsan goordhow waxaa inoo soo socota dadkii abaaraha kasoo barakacay ee soo gaaray muqdishohii daafeeda oo abaartii iyo gargaarkii loo fidinaya roob ugu darsoomay qoysaska qaar ayaan haysan guryo ay markaa ku noolaadaan hase yeeshee waxaan ka hormarinayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka wadanka jarmalka ahna wasiirka arrimaha dibadda dalkaas ayaa booqasho ku yimid magaalada muqdisho madaxda dalka ayuu la kulmay mas-uuliyiintii ula kulmana waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya xasan cali kheyre iyo wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya yuusuf garaad cumar markii uu kulanku soo dhammaaday kadibna wasiirka arrimaha dibadda wadanka jarmalka waxa uu ballan qaaday in soomaaliya dalkiisa uu kala shaqayn doono iskaashiga labada dal iyo dhinacyada dhaqaalaha maalgashiga iyo horumarinta soomaaliya ra-iisul wasaaraha wadanka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa waxa uu leeyahay jarmalka waxa uu ka mid yahay wadamada sida aadka u caawinaya soomaaliya waxaan aada uga mahad celinaynaa dowladda jarmalka sida ay soomaaliya u garab taagneyd waxayna bilowday inay soomaaliya garab istaagto shan maalmood kadib maalintaan xorriyadda qaadanay ilaa haddana wayna garab taagnaayeen hadda oo waddankeennu uu marayo meel aada u fursad wanaagsan inuu wasiirkooda arrimaha dibaddana soo booqday isaga oo danaynaya inay wax nala qabtaan aada baan ugu mahad celinaynaa waxaan rajeynaynaa jarmalku inay ahaan doonaan codkeenna european unionka waxaa kaloon rajeynaynaa maadaama dalkeennu isbedelay sidii ay noola shaqayn jireen iyo siday noo caawin jireen inay isbedesho maadaama muhiimadeenna dalka maanta ay tahay dibudhis oo aanay ahayn keliya in dadka abaarta laga bixiyo laakiinse in dalka dib loo dhiso horumar la gaarsiiyo shacabka shaqooyin loo abuuro dowladda soomaaliyana loola shaqeeyo sidii dowlad ay leeyihiin shacabka soomaaliyeed oo dhan ayna ku kalsoon yihiin
ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya xasan cali kheyre ayuu ahaa oo markaa sheegayey jarmalka soomaaliya waxyaabaha uu ka damacsan yahay isagoo sheegay in dowladdu ay dowladda soomaaliya ay aada ugu heelan tahay in shaqo abuur iyo maalgashi iyo horumarin lagu sameeyo soomaaliya haddaba sidaan hore idinkugu sheegay gobolada soomaaliya qoysas aada u barabadan ayay abaartu kasoo barakicisay meelaha ay soo gaareen waxaa ka mid a muqdisho iyo daafaheeda gurmad aada u ballaaran ayaa la gaarsiiyey inkastoo weli gurmadkaasi uusan ku filnayn roob ayaa ugu sii darsoomay oo roobkii guga ayaa bilowday qoysaskii qaarkood wax guryo ah oo ay markaa jiifta ama ay haystaan xilli uu roob da-ayay ayaa waxaa meelaha qaar ay dad kusoo barakaceen gaaray wariyaheena yaxya cali faarax warbixintan ayuu kasoo diyaariyey
halkani waa kaamka daryeel ama xerada dalyar oo loogu talagalay in ay markaasi ku noolaadaan dadka kasoo barakacay abaaraha xeradana waxay ku taallaa degmada kaxda ee gobolka banaadir sida aad daawanaysaan waxaa ku yaalla tendhooyin aad u fara badan oo loogu talagalay in dadkan ay gabaad ka dhigtaan xeradan waxaa ku nool dad aad u fara badan oo u badan caruur iyo haween markaasi kasoo barakacay abaaraha ka jiray qaybo badan oo ka mid a gobolada dalka soomaaliya inkastoo ay sidaasi jirto ayaa haddana waxaa isbeddel ballaaran lagu sameeyey xeradan markaasi loogu talagalay dadka kasoo barakacay abaaraha ee ku nool degmada kaxda ee gobolka banaadir xeradan sida aad daawanaysaan waxaa u badan haween iyo caruur markaasi u badan dadka kasoo barakacay ee abaaraha ka jira xilligan aan idinla hadlayno waxaa ka da-ya degmadan ama xeradani roob markaasi aada u fara badan waxaana dadku ay wadaan in ay markaasi ka gabaataan roobkani halkani ka jira xeradan daryeel waxa ay ka mid tahay xerooyinka loo diyaariyey in ay markaasi ku noolaadaan dadka kasoo barakacay abaaraha ee soo gaaray degmada kaxda ee gobolka banaadir
yaxya cali faarax ayuu ahaa oo sawir guud ka bixinayay dadka ku nool xerooyin ku yaala degmada kaxda ee gobolka banaadir waxauna sawir guud uu naga siinayay xaalada dadkaas ee hadda ay ku sug yihiin si qaasa ayaa warbixintan waxaa loogu diyaariyey tv-ga qaranka soomaaliya qaybihii dambe ee barnaamijka faaqidaada ayaan isla soo gaarnay
soomaali waa mid waa uliyo mayrax
madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas maalmahan waxa uu ku sugan yahay magaalada gaalkacyo gaar ahaan dhanka waqooyi halkaas waxa uu kula kulmay saraakiisha laamaha amniga wuxuuna kala hadlay falal amniga lidi ku ah oo muddooyinkii dambe halkaa ka dhacayay waxa uuna markaa sheegay in looga baahan yahay saraakiisha amniga inay xoojiyaan amniga magaalada gaalkacyo gaar ahaan dhanka waqooyi kulankii ugu dambeeyana waxa uu la qaatay bulshada qeybahooda kala duwan oo odayaasha dhaqanka ay horkacayeen wuxuuna sheegay saraakiisha amniga inaysan shaqayn karin la-aanta shacabka ku nool magaalada gaalkacyo dhankeeda waqooyi wuxuuna ugu baaqay in qeybaha kala duwan ee bulshada ay la shaqeeyaan laamaha amniga barnaamijka faaqidaada wararka ayaa saaka gebi ahaanba intaas iiga eg barnaamijka inta uu socday dhanka farsamada waxaa joogay leila cabdiraxmaan dhanka tebintuna wuxuu ahaa anigoo ah cabdirasaaq maxamed faarax shiino dhammaanteenu isku duuban waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo soomaaliya nabad
haddaad wax maqlaysaan hadalkayga qaato haddaad wax maqlaysaan hadalkayga qaato dhulka horumarkiisiyo hawl hadidinaaye dhulka horumarkiisiyo hawl hadidinaaye habayaraatee habayaraatee hagal hagelinina habayaraatee habayaraatee hagal hagelinina hor ilaahay baa laydinku dhaarsi ha halmaamina danteena hoy hoy soomaaliyey hoy hoy hoy soomaaliyey hoy ciilinkii wacnaa iyo waddadii haleeshe ciilinkii wacnaa iyo waddadii haleeshe u horseeda noloshii hawl hadidinae u horseeda noloshii hawl hadidinae halkaydun joogtaan horay u dhaafo hosawga noqonina